horay waxu qornaa waye yani waxa weyaan xadiidkaasi waa xadii saxiix wey xadiis fara badan oo macnahaas kutusaysana way jirtaa oo rasulku sal lay slam inuu khaatam lambiyay waxaa kaloo nebigu sheegay sal lay slam inay jiraan nimo dad badan oo imaan doona oo nebinimada gadaashii sheegan doona oo beenaalayaal ah inay jiraan nebigu waa sheegay sal lay slam sidaas daraaddeed baa ummaddu waxay isku waafaqsan tahay bacda muxamedin sal lay wasalam ruuxii nebinimo sheegtay inuu gaal yahay itifaaq waay lagama muransana waana midda lagu gaalaysiiyey nimanka la yidhahdo qaadiyaaniyada biاlitifaaq wa biijmac اlculamaa inay gaalo yihiin waay limaada lianna waxay sugayaan nebi ka dambeeyey nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka baabu nubuwa sidaas weeyaanoo khatmigeedu waa dhacayo waa xidhan fii maa zaman dhexdii mabaa tegay alambaa'u wararkii mayna ka zuulin waa tazalta ismigeedii wa min fadlihi alla fadligiisa xaalay ka mid tahay ambaadaasi ta'tii inay u imaanayso maysan ka zuulin waa khabarkii liman cid inay u imaanayso yashaa'u alla uu doonay oo kii la soo dirayey iyo ummaddii loo dirayey ah xataa ataa mayna saa inay u socoto akhbaar ambaadu ka zuulin xataa ataa ilaa uu yimid ilaa ataa uu yimid oo uu la yimid alle bilkhaatami ilaa uu la yimid ata allah wey maanaa ilaa alle uu la yimid bilkhaatami alladii midkaasoo khatama khatimay khatama uu ku khatimay alla dhe bihi isaga uu ku khatimay annubuwata wey nubuwadiiyo risaaladiiba uu ku khatimay oo wa aclaana uu nagu kor yeelay bihi bisababihi uu nagu kor yeelay calaa kulli lumami ummadaha oo dhan buu nagaga kor yeelay intaasina waxay tilmaamaysaa nabiga sal lay slam ummadiisu inay tahay ummadaha ta ugu khayr badan ayaduna waa masale itifaaqa oo hadal kama joogo yani waxa weeye kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas iyo wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan aayaadkaasaa kutusaya axaadiista nabiguna sal lay slam aad bay u badan tahay ee kutusaysa inay ummadani toddobaatan ummadood oo ka horaysay inay u dhiganto oo ka khayr badan tahay rasuulka xadiistay kusugan tahay salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey maana dadka jannada gelayana inay nis ka yihiin nis dadka jannada gelaya waa ummadda nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh ayadana xadiista nebiga kusugan tahay salawatu rabbi waslamu caleyh marka afdal uma wey fadligaa maxay ku heshay fadligaa waxay ku heshay sida uu tilmaamayo yacni nebigeeda khaatamka ah ayaduna waa khaatamuul umam ummadihiibay iyaduna khatimtay nebigooduna ambiyadiiyo rusushiibuu khatimay saasaa ilahi subxana wa tacala fadliga ku siiyey iyo sidoo kaleeto iyadoo ah ummad xagga dadaalka ay diinta ilahi subxana wa tacala ku bixinayso aan la mid ahayn ummadihii hore daacada ilaahay ee dhicaya subxana wa tacala yacni bimujarad aada muqaaramayso ummaddan iyo الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام ويشهد المرء إلى نمو لنا يمرتي كورنسوين adiga ayaa abiyadii hore wuxuu kaga soo hadlaysan inuu usoo sheegnay rasuulka sal lay wasalam yani risaalada iyo nubuwada inay soo jirtay rasuulkana lagu khatimay sal lay waslam nabigeena ummaddanina ay ummadaha ugu fadli badanta intaas warka murtidiisu ahaa waxaa kaloon ka soo hadalnay farqiga u dhexeeya nebi iyo rasuul ayo taa masale kasii dambaysay oo aadam ma rasuul buu ahaa mise nebi iyo khilaafka culimmadu ay ka yidhaahdeen ama ay sida isugu khilaafsan yihiin waxaan kaloo soo sheegnay tirada ambiyada iyo rususha sidoo kale tiradooda iyadana waan soo sheegnay xadiiskii ku soo arooray baan iyadana soo sheegnay halkan wuxuu marka ka gudagelayaa khasaa'ista nebiga sal lla lay waslam fii bacdi khasaa'is nabiy sal lla lay wasalam rasuulka waxyaabaha ilaahay uu ku khaas yeelay ee rususha kale uu kaga gedisnaa ayuu markaas qayb ka mid a waa fara badan yihiin laakiin qayb ka mid a ayuu meeshan ka sheegaya wuxuu marka yidhi wakhasahu alla wuxuu ku khaas yeelay nebiga sal lla lay slam bidaaka kaasuu ku khaas yeelay oo kee ah khatmigii khatmu risaalihii daas- daaka khaatamnimada iyo inuu rususha iyo nebiyada ugu dambeeyey arrin ilaahay ku khaas yeelay weeye kalmaqaami xaalay la mid tahay maqaamulmaxmuudka xaalay la mid tahay oo iyadana khaas bay ku tahay wa bacfihi xaalay la mid tahay diridiisa loo diray lisaa'iril anaami khalqigoo dhan loo diray wa mucjizi lqur'aani xaalay la mid tahay xa- maqaamkay ku wada cadfanta wa mucjizi lqur'aani qur'aanka mucjizka ah xaal ay la mid tahay khaatimadu khatmiga xaal u leeyahay kalmicraaji sida micraajka oo kaleeto xaqan xaqa waa sugnaaday daalika arrinkaasi xaqan sugnaansho bilaa maynin been la-aan walacwijaajin iyo qalooc la-aan khasaa'ista nebiga sal lay slam aad bay u badan tahay khasaa'ista waa waxyaalaha uu goonida leeyahay oon lala wadaagin culimada mu'alafaad gooniya ka qoreen oo kutub gooniya oo si khaasa ay uga qoreen baa jira khasaa'ista nebiga sal lay slam waxaa ka mid ah kitaabka alimaam suyuuti calayhi raxmat ullah ee loo yaqaano alkhasaa'is alkubraa waxaana la yidhahdaa kifaayat aalib alladiid fii khasaa'is alxabiib saasuu udhexeeyey taqriiban wuxuu gaadsiiyey khasaa'ista nebiga sal lay wasalam ilaa kun khusuusiyo kun buu gaadhsiiyey taqriiban laakiin weliba wuxuu ku dhex jiray kitaabka alifidiisa iyo kulminta khasaa'ista muddo ilaa labaatan sano ah laakiin kitaabku waxa sugan iyo waxaan sugnaynba wuu kulmiyey taqriiban wax badanoo waxba ka jirin ayuu alimaam suyuuti caleyh raxmat ullahi kitaabka ku sheegay waxaa ikhtisaariyey sheekh cali xasan cabdilxamiid risaalo uu leeyahay oo la yidhahdo khasaa'is alkalaam fii khasaa'isi nabiyi lislaam marka usoo ikhtisaariyey taqriiban wax badan oo siyuutu sheego waxba ka jirin wuu ka soo tegey cilmo fara badanna sidoo kaleeto kutubtooda dhexe way kaga hadleen mu'alafaad fara badan ayaa marka ayaa laga alifay ninba tiro uu gaarsiiyaba macnaha sheekhu marka qayb ka mid unbuu inoo sheegaya ma wada koobi karo siduu gadaal inooga sheegi doono wuxuu leeyahay ma wada koobi karo laakiin qaar ka mida uma khasaa'ista waxa uu ka ku bilaabay yacni khatmu nubuwa bidaakadu waxay u noqonaysaa beytkii hore ee ahaa yani waxa weye inoo dambeeyey xataa ataa bilkhatami aladii khatam khatmigaasay u noqonaysaa inuu khatamu lambiyaa yahay ilaahay baa ku khaas yeelay seena wax la wadaaga ma jiro rususha ilaahay iyo silsiladii rususha in isaga lagu afjaray oo lagu xidhay oo lagu khatimay waa arrin uu gooni leeyahay nebi moxamed salawatu rabbi waslamu caleyh khasaa'istiisa ka mid waxaa iyadana la mida khasaaistii ka mida almaqaam oo maqaamu maxmuudka ah oo kan soo marnay ah markaan kasoo hadlaynay shafaacada yaan ku soo marnay yani waxa weeyaan maqaamka maxmuudka ah oo macnuhu uu yahay khalaa'iqda oo dhan ayaa maalinta qiyaamada u mahad celin doona markii banki qiyaamada lagu dhibaatoodo oo rusushoo dhan inta loo tago nebi aadam laga bilaabo ilaa nuux ilaa ibraahim ilaa nebi muuse ilaa ciise la soo maro isaga loo yimaado oo uu isu taago inuu khalqiga u shafeeco maqaamka uu ilaahay subxaana wa tacaala ishortaagayo carshiga intuu ku sujuudo la leeyahay sujuudda yacni madaxaaga dhulka ka qaad weydiiso waxaad rabto waa lagu siin oo shafeec waa lagaa shafaac aqbali shafaacada marka khalaa'iqda oo dhan uu u shafeecayo een kusoo sheegnay ashafaaca alcudmaa maqaamulmaxmuudna waa la yidhaahdaa middaa iyadaana nebigay khaas ku tahay salawatu rabbi waslamu caleyh khasaa'istiisa saas way macnaha ayib waa midda ilahi qur-aan ku sheegay subxana wa tacaala casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuuda inaguna aadaanka gadaashiisa aan nebiga u weydiino ilahi subxana wa tacaala wabacathu maqaaman maxmuuda alladii wacadta yani ilahi subxana wa tacala maqaamka maxmuudka nebiga sal lay slam waan ugu ducaynaa inaguna marka maqaamulmaxmuudkaas cidi lama wadaagto nebi maxamed buu khaas ku yahay salawatu rabbi waslaam nin kale istaagi kara ma jiro sidaas daraaddeed baa waxaa ka cudur daaranaya يعني وحويان حتى خليل الرحمن إبراهيم بكعد دارني مقنيشة إنه يستاقى معنا عندك الإسكام بعد طيب وحكم لنا خصائص ناس انت اللي هيجد بالمقام المحمود كان وحسؤال مش يدينيه in allah subxaana watacaala rasuulka uu carshigiisa ku fadhiisiin doono maalinta qiyaamada maqaamulmaxmuudka ka mid ma tahay ka mid ma waa masale mar aan soo yaro taabannay afar mujaahid laga wariyo ayaa sheegaya in alle subxaana wa tacaala nebi maxamed uu maalinta qiyaamada ku fadhiisiin doono carshigiisa axaadiis marfuuc oo ku soo aroortayna waa jirta laakiin axaadiista ku soo aroortay kulligeed waa wada daciif iyo mawduuc iyo wax ka hooseeyaba yani ma sugna hal xadiid kuma sugna oo marfuuca ku fadhiisiinta nebiga cashri carshiga lagu fadhiisiinayo maalinta qiyaamada afarka mujaahid baa laysku haystaa oo sheekh albani caleyh raxmat ullaahi uu daciifinaya muqadimada kitaabkiisa mukhtasar alculuwiga ayuu ku daciifinaya marka maadaama aynan sugnayn lama isbaatin karayo waa masladaa soo sheegnay hadda ka hor oo nidhi yani waxa weeyaan ibnu taymiya shekhulislaam ibnu taymiya caleh raxmatullah iyo ibnulqayim waxay leeyihiin waa waxyaalaha laga soo gaadhay salafkii oo talaqi macnaha lagala kulmay salafkii lagala kulmay bay leeyihin ku sheegaya laakiin markii dib loo raaco mustanad rasmiya ma leh afarkaa mujaahid unbaa mustanad u ah iyo axaadiistaas daciifka mawduuca silsilada daciifada uu sheekh albani caleh raxmatullah kaga hadlay marka sheekh daraaddeed buu sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay su-aashaasi markii la weydiiyey uu soo darxiyo wuxuu leeyahay in habata buu leeyahay in habata hadday sugnaato axaadiista aahaarta ku soo aroortay ay sugnaato yacni wax diidaya ma jiro in cashiga lagu fadhiisiyo laakiin waxaa ka horeeya masaadirta sheegaysa iyo nusuusta sheegaysa inay sugan tahay hadday sugnaan weydo macnaheed wax weyaan maarata markaa waa laga gaabsanaya wy macnaha ayib waxaa ka mid ah oo khasiisada afraad ay tahay ama khusuusiyada afraadi waxa weeyaan in nebiga loo diray sal alay wasalam lisaa'iri alanaami khalqigoo dhan in loo diray saa'irka wuxuu ka wadaa bimacnaa jamiic buu ka wadaa waataan soo sheegnayo saa'irku bimacnaa baqiyana wuu noqdaa bimacna aljamiicna wuu noqdaa hadda wuxuu ka wadaa bimacnaa jamiic alanaam wuxuuna ka wadaa weliba khaasatan saqlaynka insiga iyo jinniga ayaa loo diray rasuulka sal alay wasalam ayib arrintaana khaas bay ku tahay oo rasuulka sal lla lay waslam ilaahay baa ku khaas yeelay waxayna ka laasimaysaa marba haddii aad ogolaatay inuu yahay khaatamu alambiyaa wakhtigaa isaga la soo diray wixii ka dambeeyey inta noolba isagaa rasuul ah oo nebi u ah way ka laasimaysaa qur-aankana ilahay baa ku sheegay subxana watacala intaasoo meelood buu ku sheegay risaalada nebigu sal lla lay waslam inay caam tahay wamaa arsalnaaka ila kaafatan linnas waale subxana watacala dadko dhan baa lagu diray liyakuuna lilcaalamiina nadiira caalamka waxaa la yidhahdaa wax kastoo ilahay ka soo haray baa caalam bay gelaya kullu maa siwa allah caalam baa la yidhahdaa marka liyakuuna lilcaalamiina nadiiran macnaha waxay kutusaysaa risaalada nebigu sal lla lay waslam inay caam tahay waxaa kaloo ka mid ah ayadda qur'anka rabbi ilahi subxana wa tacala liundirakum bihi waman balaq qur-aanka inaan idinku digo idinka carabta waa reerku ka dhashay iyo nin kas cid kasta uu qur-aanku gaadhaba cid kasta uu qur-aanku gaadhaba yahuudi ha ahaado nasraani ha ahaado meeshuu doonay ha kasoo jeedin midabkuu doonay ha lahaado sidaas macna waxaa nas ku ah xadiidka jaabir bn cabdillaahi ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu wuxu uhi sal lay waslam uctiitu khamsan lam yuctahunna axadun min alanbiyaai qabli shan shay oo waxaa lay siiyey axad nebiyadii iga horreeyey ka mida aan la siinin oo aniga khaas igu ah shantaa waxaa ka mid ah wa kaana alnabiyu yubcatu ilaa qowmihi wa buciftu ila annaasi kaafa buu nabig sal la alay slam nebiyadii iga horreeyey nebi kasta waxaa loo diri jiray dadku ka dhashay iyo qowmkiisii keliyaa loo diri jiray anigana waxaa la iisoo diray bu nabig sal lay slam dadkoo dhan baa la iisoo diray kooda madow iyo kooda cad iyo kulli baa laisoo wada diray bu nabir sal lay slam marka arrintaas xadiidka bukhaari iyo muslim baa nas ku ah inay nebiga ay ka mid tahay khusuusiyaadkiisa ka mid tahay ama khasaa'istiisa inay ka mid tahay macna ayib su-aal ishkaal baa la keenay arrintaas oo lagu soo arooriyo waxaa la leeyahay nebi nuur nebi nuux markuu ilaahay subxana wa tacaala soo diray isagaba soo risaaladiisu caam maahayn ya hadda qoominkiisa dadka soo wixii oo dhan hal soo lama wada halaagin markii ay diideen in yaroo raacay mooye wax kale ma jirin dhulkaba qowmkiisa baaba joogay saas qowm ummado kaleeto oo qowmkiisa ka gedisan dhulka maba joogin ba dhulka waxaa ku noolaa oo qowmkiisii sidaas daraaddeed wuxuu ku rumoobayaa qowmkiisi baa loo diray laakiin nebi maxamed sal alay waslam carab baa laga soo dhex diray laakiin ma carab keliya dhulka joogtay ya maya carab keliya ma jeedine ummado fara badan baa joogtay furus baa joogtay cajam baa joogay yani waxa weye khal- khalaa'iqdo dhan baa loo diray soo ma jeed insi iyo jinniga marka ictiraafkaasi jawaabtaasaa laga bixinayaa risaalada nebiga sal alay slam mooyaane rususha kale oo dhan risaaladoodu khaas bay ahayd oo qowmkooday khaas ku ahayd macna saas weyaan ayib waa midda saddexaad wey mucjizada waxaan u jeedaa khas- khasiisada ama khusuusiyada afraadi waa mucjiz lqur'aan mucjiz lqur'an wuxuu ka wadaa yani qur'aanka oo mucjizka ah yani icjaazka waxaa la yidhaahdaa dadaal buu ka keeni doonaa waxaan la keri karin baa la dhahda alcajzu huwa cadam alqudra wixii aan la awoodi karin oo dhan mucjiz baa la dhaha mucjiz qur-aanka wuxuu ugu sheegay hadde wax la kari kara maaha waa kan soo marnay in rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi hadday insi iyo jinni iskaashadaan isagoo kale lama imaan karaan sooma waa kii lu taxadi lagu sameeyey oo fu- nimankii fusaxada ahaa aftahamadii raggii bulaqada ahaa ee carbeed waa ka lagu yidhi toban suuradood oo qur-aankaoo kale a keena la imaada oo sameeya markay samayn waayeenna waa ka hoos loogu dego loo tanaasulay oo lagu yidhi hal suuradoo qur-aanka oo kale a keena kadibna ay keeni kari waayeen ilaa maantana taxadigaasi taagan yahay waxaan halkaa kusoo sheegnay lagama leexinin oo lagama hor istaagin eh siday muctasiladu leedahay masaladu ma aho quluubtoodii lagama jeedinine ayagaa isyaa kari waayey oo tabartoodaa u rog sheegtay sooma waxaan idhi qolo waxaa qabta qolo qabtaa jirta khalqiga markii qur-aanka taxadi lagu sameeyey ilaahi subxaana wa tacaala saysan isugu badayin buu qalbigoodii ka jeediyey ee haddii qalbigoodii qur-aanka laisu dayn lahay isagoo kale way la imaan kari lahay kuwa way kuwa ya shaacirada ma ah muctasilada wa maxaa la yidhahdaa masaladaas ya masalatu sirfaa la dhaha yani waxa wey leecin marka waa khuraafo muctasiladu ay la timid waay sidaa ma ahe iyaga iyo taxadigii inta loo kala dhexbaxay oo lagu yidhi car la imaada farahana laga qaaday bay sabartooda u rur sheegtay wax laga leexiye ma jiro wax laga qabtayna ma jiro saas maana marka waa mucjiz lqur'aan icjaazka qur'aanku wuxuu u noqonayaa alfaadiisa wuu u noqonaya usluubkiisa wuu u noqonaya macnihiisa wuu u noqonaya wuxuu ka warramaya wuu u noqonaya intaasoo jaanib buu qur-aanku mucjiz ka yahay khalqiguna isagoo kale lama iman karaan si kastaba isugu dayaan saas way macana marka waa mucjizulqur'aani qur-aanka mucjizka ah yacni waxa wey iyaduna waxay ka mid tahay nebiga sal lla lay waslam khasaa'istiisa ayay ka mid tahay ayib waxaa la dhihi karaa nebiga sal lla lay wasalam khasaa'ista ilaahay siiyey ee uu ku gooni yeelay waxyaalaha ugu weyn buu qur-aanku ka mid yahay dib buuna ka sheegi doonaa oo kaga hadli doonaa insha allahu tacala ayb sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah waxoogaa wuxuu leeyahay in la yidhaahdo mucjizulqur'aani wuu yaro bushinaya wuxuu leeyahy waxaa ka fiican beddelkii mucjizo laga cabiri lahaa in aaya laga cabiro sidaasaana qur-aanka kuso arortay aaya maxaa yeelay icjaazku wuxuu leeyahay laysa min khasaa'is alambiyaa saaxirka laftiisu wuxuu la imaan karaa shay mucjiz ah oo la kari waayey waana saaxir marka laakiin aayad waxaa la yidhaahdaa calaamo iyo astaan ku tusaysa cidda wadatay inay rasuul taho nebi tahay aayad baa la dhaha aayaddu markay khaas waxay ku tahay buu leeyahay ambiyada iyo rususha amaa mucjizadu waxaa dhici karta xataa saaxirku inuu la yimaado taas waxaan yani waxa wey aan aan isleeyahay waxay noqonaysaa haddii la yidhahdo mucjizadu waa shay kasta oo khaariq ah oo caadada bini aadamka jediya bini aadamku siday yaqaanaan khilaafa laakiin haddii lagu daro oo la yidhaahdo yacni waxa weeyaan aananna lala imaan karin oo bini aadamku uusan la imaan karin intaa marka la raaciyo saaxibku meesha waa ka baxaya mucjizadu bimacna alaaya markaa noqonayso adiga alfasheekh ibn utaymin cali raxmatullahi wuxuu leeyahay waa laga fiican yahay in la isticmaalo mucjiz in la isticmaalo waxaa ka fiican aaya in la isticmaalo bedel mucjiz maala saas lafdi ahaan khasaa'ista khusuusiyada shanaad waa micraajka almicraaj khasaa'ista nabiga ka mid ah sal alla alay wasalam macnaha waxa weeyaan micraajku wuxuu dhacay sida ay culimada qaarkood leedahay hijrada ka hor saddex sano intii nabigu soo jiran saddex sano qaarna waxay leeyihiin may hal sano qabla alhijra bisana waa ra'yiga cabdullahi ibni cabbaas caaisha ibni xasmina wuxuuba sheegayba inuu ijmaac yahay hal sano ka hor buu ahaa buu leeyahy hijrada ka hor hijradii nebiga hal sano ka hor ayuu micraaj ku dhacay sidaa culimada qaarkood baa ka gedisana waxay leeyihiin saddex sano hijrada ka hor ayuu micraajku ahaa almuhim micraajku wuxuu ahaa iyo israagu israa iyo micraaj isla hal habeen bay ahaayeen israaga waxaa lagu itlaaqaa kaxayntii nebiga laga kaxeeyey xaramka ee baytilmaqdis la geeyey israa baa la yidhaha halkaasaa laga sii qaaday markaasaa toddobada samo korkooda la geeyey micraaj baa la dhaha leanna micraajka waxaa la yidhaahdaa aalada wax lagu fuulo jaranjarada wax lagu fuulaa micraajka la yidhahda marka aadiddii uu kor aaday micraaj wey tegiddii uu ka tegey maka baytilmaqdis uu tegeyna waxaa la yidhaahdaa alsra waa mid ilahi subxana wa tacala qur-aanku sheegay subxaana aladii asra bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah middaa qur-aanku ishaaray wey suurat najmina ilahi subxaana wa tacaala uu qaybteeda hore kaga warramay yani waxa weyaan maaratay waxyaaluhu nabigu soo arkay sal lay waslam iyo aayaad waaweyn ay ahaayeen cajabtoodii iyo aadaabtii rasuulku sal lay waslam uu ula dhaqmay waxyaaluhu soo arkay iyo yani meeshaasaa ilahay kaga warramay suuratu yani waxa weeye annajmi ayib dhowr meelood baa marka lagaga hadlaa iskaga khilaafaa waxaa lagu doodsan yahay kaxayntii nebiga la kaxeeyey mariyay ahayd mid soo jeed buu ah sida sawaabku waxa weeye soo jeed bu ah riyo maahayn waxaa kaloo laga doodaa ma ruuxdiisa keliya lasii qaaday mise jirka iyo ruuxdu waa wada socdeen ayadana waxaa sawaab ah jirkiisa iyo ruuxdiisaba waa la wada kaxeday waxaa kaloo laga doodaa micraajku ma dhowr goor buu dhacay mise hal mar buu dhacay sawaabku waxa weeyaan iyadana hal mar buu dhacay ma soo noqnoqonin waxaa kaloo laga doodaa israaga iyo micraajku ma isku hal marun bay ahaayeen mise laba gooroo kala gedisan bay ahayen ayaduna sawaabku waxa weeyaan inay hal mar ahaayeen hal habeen bay wada dhaceen oo macnaha waxa weye yacni inta bayt laga kaxeeyey xaramka saas sheegnay buu nabigu sal lay slam baytulmaqdis la geeyey halkaa markii la geeyeyna meeshaasu wuxuu ku tujiyey ambiyadii rusushii buu ku tujiyey oo imaam u noqday nabigu sal lay sl inta loo ururiyey meeshaas waxyaalo kaleeto uu kula kulmayna waa jiraa nebigu sal lay wasalam kadibna kor baa loo sii qaaday samawaadka wuxuu kusii maray rusushiibuu kusii maray ilaa macnaa waxa wey sama walba rasuul iyo laba rasuul buu kusii maray samadaasoko aadam buu kusii maray wahaakada yani waxa weye ciise iyo maaratay yaxye yani wahaakada rusushiibuu sii maray way soo dhoweeyeen way u marxabeeyeen waa gudbay nebigu sal lay wasalam ilaa uu gaadhay sidratulmuntaha oo uu gaadhay meel qalinka ilaahay subxaana wa tacaala maqaadiirtiisa qoraya shanqadhiisa uu ka maqlayo ilan qalinku markuu wax qorayo sooma shanqado meel wuxuu gaadhay qalinka xataa shanqadhiisa uu nabigu maqlayo salawatu rabbi waslamu caleyh waxyaala cajab badan baa habeenkaa nabiga lasoo tusay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa meesha meesha marka shanta salaadood lagu soo waajibay rasuulka sal lay slam konton bay markii hore ahaayeen nebi nebi wuxuu soo maray muuse calayhi salaam nebi muuse la taliyey ilaahay buu ku noqnoqday rasuulku sal lay wasalam shantaa salaadood baa laynoo soo reebay oo ajirka konton salaadood u dhigma habeenkaa wey marka isla habeennimadii baa marka nebiga maka lagu soo celiyey markaasaa quraysh iyo odayaashii adeeradii ahaa baa waxay yidhaahdeen markuu yidhi xalay baytulmaqdis baan tegey bay yidhahdeen wax dhici kara maaha wuxuu been sheegaba beentii ugu weynu maanta sheegay bay dheh weligiiba wuxuu soo wadwadayba annaguna bil sii socda iyo bil soo socda bay nagu qaadataa isaguna wuxuu yidhi xalay baan intaan tegay oo meeshii tegay baan ka soo noqday markaasaa nabiga la imtixaanay salawatu rabbi wasalaamu calayh odayaashii baa isugu yimid waxaa la yidhi haddaad baytulmaqdis tagto waa ku weydiinaynaa weligiina ma tegin nabigu salawatu rabbi waslamu calayh markaasuu nabigu aad u murkay hadda hal habeenin buu tegayoo cagtuu mariyoo ka socay meelaad habeennimo gashood habeennimo ka baxday aduu maxaad ka garanay oo haddaba waa lagugu imtixaani la yidhi markaasaa ilaahi subxaana wa tacaala wax caajis gelin kara ma jiree magaaladii oo dhan baa nabiga la hor keenay salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa su-aashuu weydiiyaanba wuu uga jawaabaa su-aashii ilaa hortiisay ka muuqataa marka israaga iyo micraajku waxay ahayd qisadaas cajabta badan ee nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ilaahay ku fadilay waxayna ku soo hagaagtay xilli rasuulka aad loo dhibay oo uu dhintay adeerkii abi aalibna dhintay khadiijana dhimatay caamul xisniga sanadka macnaha sanadaha qurayshiya aad u dhibtay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kor u sii qaaday oo qalbigiisa waxyaalo badan lasoo tusay oo aad ilahay subxana wa tacaala uu u dejiyey marka qisadaa wey qisatu micraaj yacni waxa weye iyo israaga middaa iyadaa wey macnaha marka waxay ka mid ahay iyaduna khasaa'ista rasuulka sal lla alay slam ayay ka mid tahay wa khasahu alla wuxuu ku khaas yeelay nabiga sal lla alay wasalam bidaaka kaa la soo sheegay oo khatmu risaala ah iyo nubuwada ah kalmaqaami xaal uu la mid yahay sida maqaamulmaxmuudka o kaleeto maqaamulmaxmuudkuna khasaa'istiisu ka mid yahay oo kaa horu la mid yahay wa bacihi iyo wa bacihi xaalow la mid yahay diridiisii nabiga la diray lisaa'iril anaami khalqigoo dhan loo diray wa mucjizi lqur'aani xaaluu la mid yahay ama wakhasahuna bidaka kuwada cab wa bacihi buu ku khaas yeelay waa la dhihi karaa oo bidakada lagu cab wa bacihina wuu ku khaas yeelay diridiisa lisaa'iril anaami khalqigoo dhan uu u dirayna wuu ku khaas yeelay wa mucjizi lqur'aani qur'aanka mucjiska isagoo kale aan lala imaan karinna wuu ku khaas yeelay kalmicraaji xaaluu la mid yahay saas maana korusii qaadidii xaaluu la mid yahay korusii qaaday xaqan xaqa waa sugnaaday daalika arrinkaasi xaqan sugnaansho wax shaki ku jira ma bilaa maynin been la-aan maynka waa kadibka shaki iyo been iyadoo aynan been ahayn shakio ku jirin walacwijaajin iyo qallooc la-aan yacni qalloocna kuma jiro wax qalloocana kuma jiro been iyo shakina kuma jiro ee waa arrin toosan oo dhaboo xaqiiqa ah sidaasuu sheekhu ina leeyahay macna fakam xadaahu rabbuhu wafadala wakhasahu subxaanahu wakhawalah fakam in badan oo khasaa'is ah ayuu xadaahu siiyey rabbuhu rabbigiisii oo wafadalahu uu ku fadilay oo wakhasahu uu ku khaas yeelay subxaanahu nasahnaay oo wakhawalahu uu siiyey khawalada yani waxa weeyaan iyo xabaada waa isku macno isku macno dhawin macnaha ayb marka fadaaisha khasaaista nabiga la siiyey sal lay waslam macnaha wuxuu leeyahay way fara badan yihiin way fara badan yihiin oo wax la koobi kara maa ilaahay subxana wa tacala wax badan buu ku fadilay oo ku khaas yeelay rasuulkii sal lay slam waa kan hore u sheegnay inay culimmadu ay qaarba tiro gaadhsiinayeen qaar saddex boqol bay gaadhsiiyeen suyuuti kunkaasuu gaadhsiiyey qaar badan inkastoo ayna sugnayn marka khasaaista nabigu sal lay waslam way fara badan yihiin ayb fa kam in badan ayuu xabaahu siiyey rabbuhu rabbigiisii oo khasaa'is ah oo wafadalahu wuu fadilay in badan buu ku fadilay oo dheeraad u siiyey wa kaana fadlullahi calayka cadiiman alla subxana wa tacala waak fadliga ilaahay uu kugu fadilay wax yar ma ah fadli weyn ayuu ilahay ku fadilay subxana wa tacaala wa khasahu alla wuu khaas yeelay rasuulka wuxuu ku khaas yeelay biashyaa'a lam takun likayrihi way waxyaabo isaga cid aan ahayn aynay helin ayuu ilahay ku khaas yeelay subxaanahu nasahidiise waanu nasahaynaa oo ceeb iyo dhimanaanshao dhan baanu ka hufaynaa oo ka nasahaynaa oo wa khawalahu wuu siiyey ashyaa'aduu siiyey macnaha lam takun liqayrihi khawalahu rasuulka ayuu siiyey allah subxana wa tacaala ama wuu milki siiyey saasna waa la yidhahdaa macnaha waanu isku macno ayib marka mucjizaadka nabiga sal lla lay wasalam sida sawaabka waxa weeye inayn inaan la xasrin karayn waxaan dhihi lahaa khasaa'istiisa khasaaista nabigu sal lla lay wasalam lama xasrin karo way fara badan yihin kastoo culimmadu ay isku dayeen haddana nin walbo isku dayaba waxunbaa ka hoos baxaya waxunbaa macnaha wax weeyaan yani wax weeyaan uu ka ilduufaya macnaha ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصاء منها كلام الله معجز الوراء كذا انشقاق البدر من غير انفراء انت مركو خصائصتك كحلي وهلك مركو كجو دقليا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كار كمدها أيها لفتوضا ما تركوني كلا لكن وتقول كشيء واحد ومعجزات خاتم الأنبياء نبيذا متكي خاتمين mucjizooyinkiisu kaiiratun way farbadanta tajillu way weyn tahay can ixsaa'ii koobidayda way ka weyntahay waxaan koobi kara maba ahaba minhaa waxaa ka mida mucjizooyinka kalaamullaahi baa ka mid a kalaamullaahi alla la hadalkiisa rasuulkiisa la hadla ama kalaamullaahi ilaahay kalaamkiisa oo qur-aankii ah معجز الورى كلامك معجز الورى خلقك مثل عاجز جميع كذا وحا لمد قرآنك انشقاق البدر بيحا كلا الدلاء إديس كرب معان معجزة وحقوق يا شيخ العثيمين على رحمة الله وسلم المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الرسول شهادة بصدقه waxaa laleeyahay waxaa la yidhahdaa buu yidhi mucjizada waa arrin caadada bini aadamka dilaaciyey sida mustamirka ahee bini aadamku yaqaano shay dilaaciyo khilaafay wax la yaqaano maaha wax yani waxa wey sida la caadaystay bay yay jebisay wax ka jebisa waa saas macana waa shay khaariq ah tayib masalan un aada xoolahaaga ku kaxaysanaysay oo un kuu ahayd oo aada wadatay oo adeegsan weyn isu bedeshay ma shay caadi aga ya waa khaariq lilcaada waay caadadii bini aadamku yaqaaneen shay yaqaaneen shay dilaaciyey oo khilaafay wey macnaha marka shaygii markuu mucjizo noqonayo sharti waxaa ah in uu horta yahay shay caadadii dilaaciyey oo sidii la yaqaanay khilaafay hadduu shay iska caadiyaba yahay mucjizama noqon karo oo maalan hadduu yidhaahdo nin uu yidhahdo maalan nebi baan ahay maxaa markhaati ah inaan nebi tahay waxaa markhaati ah nebi inaan ahay qoraxdu inay bari ka soo baxdo galbeedna u dhacdo ya ma wax kutusaya shay shay caadiya ma waa shay caadiya shay caadiya oo caadadii la yaqaanay waafaqsan mucjizo ma noqdo laftigeedu waa inuu caadadii la yaqaanay khilaafoo jebiyo oo dilaaciyo marka labaad waxa weeye وإن كل قال ليه يظهره الله على يد الرسول رسول نبي نمشي قال يجعنك سواء كل قراء إسجا ومفيه هذه ولي إيو من صالح إيو أي جعنك سكم وقت لمن هذا مكان يجزمه من ولي أوح خارق العادة هدو لي ماجي وحل إذا هذا كرامة لها soma karaamaatu lawliyaa baa markaa la dhaca mucjizo laga dhaco haddii ruux iska faasiq ah ama ma ahe iska maaragtay aan aan weli ahayn bay dhahaan weli ahayn hadday gacantiisa ku muuqato ka muuqatona waxaa la yidhaahdaa bay dhahaan macuuna waa uu iska kaalmo macuunay dhahaan laakiin hadda ruuxu muslima mu'min waa uu weli soomaa awliyadiibaa waxoogaa waxaa loo sameeyey يعني يحوي باب خاصة باب خاصة مركة مفهومك جمهور صحة مرة مفهومك تروح مرة بمؤمن إلهي لك عفر يا ولي ظاهر مركة وحيدة من هدي شيئا خارق العادة أي من صاحر أجعنتي فكل قتلة مركة وشعوذة يسمع قال يا منافق هدي جعنتي لكل قتلة واستدراج استدرج معناه واحد ويا واسية تدورين صلى دجال أو كلا سوسيلة خارق العادة الله يبان ماي من معجزة ماي ونوع استدراج هو صلى كل هذا تشمل كلا شقيس شياطين تشمل كلا شقيس فقار بدل أول من مشي وتشمل كل حرم وكهنا ده وأحيانا الله يعلم من مركب الله يمانه وإن تكريه تبتكم والمنور وكسيه وولمنه الله على مصاريه إن بينه كمل أصدر فاسق أو تكنين أو دين أقول أو جاهل أو مجرم بو هدنا وحيانا لا يابل الله إيمانه على يبا هودا أو الدولة وحلا يبا إنه بدر نحمره جيها سوى المركب يدوه ذن إسكا نحمره وحلا يبا إنه إنتو الدولة وتشنينك قادان عاوة مكة إنتو فوتك هدنا سوى نقضوا على عدت ثم كتبوا سوى نقضوا عاوة العاوة ذن إسكا قديم مركب مولي بالبحنا لا مولي ما هو استدراج استدراج الشيخ دارين والله الشيخ دارين يا يو وحل دون يا وحل إنه كفه قادو إطلاقوا مناضو إسيران والله وابن وجعل يهن خاص سيدا مركو قفه قادو وانين إلهين معيه ما يحن بأن الدون يا مركو إلا قبط سو إسمين سن وإسيبك سن وإطلاقوا من بأن الدون يا إلا قبط مركو تا استدراج بلدها magacyada noocaasoo kaleeta ah ayay loo kala faqiiqaanaa oo loo kala bixiyaa marka mucjizadu waxay mucjizo noqonaysaa calaa yadi rasuulin markay ku muuqato saas macna shartooda haddana waxay leeyihiin kaa sheeganaya ee gacantiisa ay ku daahirto ku muuqatay waa inay u rumaynayso ka markaasi kacayso oo ay xoojinayso wuxuu sheeganaya wuxuu sheeganayaba hadday ka hor imaanayso mucjizo noqonaysa saas macna صحيح لو تصدق على طول صلب مسلمة الكذاب وكل الذي نورثه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ده تحلو شرعي وكتب في الشريعة وابقصون شيء علينا هذا لن يا إيسا لقطك بس في أسباع اللي في إيسا يرعى كراكم مقازير محمد ده كل شيء الله على يقل سؤالهم بغطي فايوي بكسودان قال إنهم كعبت فايوي نبيون شاقرأي ishiibu kaga tufay saatii kalena ayuu beelayba kisad noocaasoo galaysa marka yacni waxa weeye waa shay ka hor imaanaya waa shay hariib ah laakiin waxa weeye wuxuu ka hor imaanaya wuxuu sheeganahay marka shahaadatan bisidqihi waxaa lagaga ixtiraajaya waa in ay u markhaati kacayso ee ayna ka hor imaanayn mucjizadu adiga quyuuddaasaa loo dhigdhigaa kaarkoodna hadal baa ku jira waxyaalaha hadalka ku jira waxaa ka mida oo yani waxa weye ay culimmadu ka doogsan yihiin mucjizaadku shartu ma aha marka uu rasuulku uu muujinayo ama nebiga ay ka muuqanayso in ay tahay mar taxaddi iyo dad ka soo horjeeda ay ishor joogaan oo shardi uma aha uun mar la yidhi car la iman car wax keen ama laga dalbaday inay timaado mucjizadu shardi maaha arrintaa waxaa lagu radinaya abubakr albaqillani imaamkii yani ka mid ah aimada ashcariyada mutakalimiinta ah gadaal damara ka toobad keenay wuxuu leeyahay wa mucjizaatu saxarati laa tashtabihu biaayaati alambiyaa bur lianna aayaata alambiyaai maqruunatun bitaxaddihi saaxiriinta waxyaalaha ay muujisanayaan ee la yaab kale iyo ambiyada aayaadkooda iyo mucjizaadkooda waxaa u dhaxeeya mucjizada nebigu waxay timaadaa mar taxaddi lagu sameeyo taxadigu waxa weeyaan waa maruu dagaal dagaal jiro taxadiga waa car car la iman wey macna marka mucjiza markaasay timaadaa buuri hadalkaasina hadal saxa ma ah hadalkaasi hadal saxa ma ah mucjizada waxay iska timaadaa iyadoon taxadiga jirin sooma oo rasuulka sal alla alay wasalam markuu intuu biyaha dhex geliyo gacantiisa ay gacantiisa biyuhu ka burqanayeen iyo taxdiid ku sameynayeen bal wuxuu leeyahay sheekh suumateyn cali raxmatullah mucjizaadka nebiga markii la dabagalo intooda badani mar aan taxadido jirin bay muuqdeen oo soo baxeen marka abubakr baaqilaani warkiisa war saxa maa ayib marka mucjizaadka adigu sidaasaa lagu qeexaa nebiyada marka mucjizooyinkoodu waa fara badan yihiin rasuulkeena sal alay wasalam khaasatan mucjizaadkiisu way badan yihiin wax la koobi karana ma aha ayuu sheekhu leeyahay tajillu can ixsaa'i koobidayda way ka weyn tahay buu leeyahay mucjizaadkiibu marka gudagalay waxaa ka mida buu yihi kalaamullah nabiga sal alay wasalam haddii uu yidhahdo mucjizada ugu weyna ilaahay siiye maxay ahay waa qur-aanka qur-aanka ugu weyn mucjizada nabi la siiye salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka rabbi subxana wa tacala qur-aanka ku sheegay وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك عليك الكتاب يتلى عليه قال لي وحي عليه لولا أنزل عليه آيات من ربه محمد ما نقصه بتشيو آياته حق ربه ما نقصه بتشيو وحنا قنبيو أستان ولي وأنه كرها عنه ما نلصوه نلصوه ردوه waxaad ku tiradabana nebiga sal lay slm ugu jawaabtaa inama alaayaatu cinda allah waxaanaad codsanaysaane aayaadka ah ilaahay agtiisay ahaadeenoo isaga xaggiisa horta ka yimaadaan waxna ugu joogay ugu jira maaha wa inamaa ana nadiirun mubiinun anigu waxaan ahay digniintiisu cadda xilka isaarani waa inaan idiin digo inaan mucjizo idiin keena maaha aayaadka ilahay baa keena subxana watacala markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi isagoo u jawaabaya qoladaasi aayaadka ka codsaday awalam yakfihim miyayna ku fillayn annaa annagu anzalnaa inaan dejinnay calayka korkaaga alkitaaba qur'aanka inaan kugu soo dejinnay yutla xaal la akhrinayo calayhi korkooda lagu akhrinayo miyayna aayad iyo mucjiza ugu fillayn qur'aankan lagugu soo dejiyey ee ku dul akhrinayso aayad ka weyn marka maysa ayaga unbaa ilma beelay oo waxyaala iyagu iska khsraacdeen oo jeebkooda kala yimaadeen raadinayay mooye laakiin hadday doonayaan inay qancaan aayad qancin karta ilaahay subxaana wa tacala waa hor dhigay oo ah qur-aanka nebi maxamed lagu soo dejiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh bal adigu u fiirso nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi wiil iyaga ay dhaleen oo dhexdooda ku koray buu ahaa adduunka meel uu aadayna ma jiro jasiiradda kama bixi weliba naadir weeye intuu maka dhaafay isagoo sidaasa yaa haddana wuxuu la yimid qur'aankan wax tegay iyo wax soo socdaba ka warramay oo iyagii odayaashoodii iyo shucaradoodii iyo fusaxadoodii iyo intaad isu tagtaan isagoo kee kala keenaynta la yidhi ay keeni kari waayeen ma dhici kartaa marka say ku imaan kartaa say ku dhici kartaa maka ma dhaafin wuxuuna ka warramayaa abuurkii nebi aadam iyo aadamaha abuurkiisa wuxuu ka warramayaa maraaxishii bini aadamku soo maray wuxuu ka warramayaa maxaa dhici doonoo mustaqbalan imaan doona ma wax marka caqli iyo fahm lagu keeni karaa maya awalam yakfihim ana anzalna ana anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim waa mucjizo ku filada laakiin way iska idhatireen waxaa kaloo kutusaya mucjizaadka nabiga la siiyey inuu qur-aanka ugu weya waxaa kutusaya xadiidka abu hurayra ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu wuxuu yuri sal ly wasalam maa min alanbiyaai min nabiyin ilaa waqad uctiya min alaayaati maa milahu aamana calayhi albashar wainama kana aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu ilaya faarjuu an akuna akarahum taabican yowma alqiyama buu nebi uri sal lay wasalam nebi ma jiro ilaahay soo diray ilaa hadduu jiro alla wuxuu siiyey aayaadka xaggooda wuxuu ka siiyey wax isagoo kale la rumaysto wax lagu rumaysto oo u markhaati kaca oo mucjizo iyo aayad ah iyo nebi kasta ilaahay siiyey subxana watacala anigase midka lay siiyey waxa weeyaan buu nebigu sal lay wasalam oo aniga aayadna iiga dhigay waa waxyi la ii waxyooday buu rasulku uri sal lay slam aayadda aniga lay siiyey waa waxyi waa qur-aankaas way macna baynama nebi muusa calayhi salaam ilaahay usii siiyey iyo sagaalkii sideedii aayadood oo kale nebi ciise calayhi salaam ilahi subxana watacala mucjizaadka inoo sheegay siiyey ambiyo kaleeto mucjizaad kale la siiyey kulligood waxyi ma ahayn kulligood waxyi ma ahayn laakiin nebi maxamed sal lay wasalam isaga mucjizada la siiyey waxay ahayd hadalka ilaahay subxana watacala ee waxyiga ayaa macnaha mucjizaadka la siiyey ugu weyn saas daraaddeed buu nebigu waxaan rajaynayaa inaan ahaado ka ugu badan maalinta qiyaamada ambiyada midka ugu badan dadka raacsan anaasoosarji maxaa yeelay nebi muuse calayhi salaam ushiisii mucjizad ahayd isagii kama dambeeyey hadday ka dambaysayna wax badan masi jira soo ma nebi ciise calayhi salaam mucjizaadkii la siiyey isaga kama dambeeyey laakiin nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh mucjizada la siiyey waa mucjiza khaalida oo ilaa qiyaami saaca taagan sooma jeed waa mucjizo khaalid ah marka yani mucjizadaas rasuulka mucjizaadka la siiye mucjizada ugu weyn xadiiskaas iyo aayaadka qur-aanka baa tilmaamaya meelo badan buuna qur-aanka rabbi ku ishaaray subxana wa tacala waxaa ka mid ah wa qaluu lowlaa unzil calayhi aayatu min rabbihi awalam ta'tihim bayinatu ma fi suxufi اluulaa kullu dalika aayaadkaasi waxay ishaarayaan qur-aanku inuu yahay mucjizada nabi maxamed la siiyey sal lay wasalam ka ugu weyn macna ayb mucjizada labaadee uu ishaaray waxa weeyaan inshiqaaqu lbadri dayaxa kala dillaacidiisa ayadana mucjizaadkii nabiga la siiyey ka mid ah sal lla alay wasalam oo qur-aankuna waa sheegay axaadiista nabigana sal lla alay slam way ku soo aroortay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar yacni saacaddii way dhowaatay dayixiina wuu kala dillaacay bukhaari iyo muslim waxay soo saareen xadiid anas ibnu maalik uu nabiga ka warinay sal lla alay wasalam wuxuu leeyahay anas ina ahla makkata sa'aluu rasuula allahi sal lla alay wasalam an yuriyahum aaya reer maka nebiga waxay weydiisteen inuu tusiyo aayad astaan ay ku qancaan oo nebinimadiisa u markhaati kacaysa iyay ka codsadeen inuu tusiyo fa araahum alqamara shiqatayn xataa ra'w xiraa'a baynahumaa markaasuu wuxuu tusay dayixii oo laba qaybood u qaybsamay buurta xiraa labadii qaybood bay u dhaxaysaa dayxiibaa intuu kala jabay buujadna buurta dhankaa ka yahay sabkii kalena buurta dhankaa ka yahay xadiidka cabdullahi bn mascuud baa isaguna sidaas oo kale imaam bukhari iyo muslim waa wariyeen inshaqa alqamaru calaa cahdi rasuuli lahi sal lay slam firqatayn firqatun fawqa aljabal wa firqatun duunahu markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lay slam ishhaduu yani dayixii markuu kala dilacay qayb ka midana waxay dul fuushay buurta qayb ka midna buurtii bay ka sokaysa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi markhaati ka ahaado maaritaan soo dayaxa loo kala jecmeedana maydaan codsanin aayad waka dadkii xataa ka yimid baadiyaha iyo waa sheegeen oo way sheegeen in dayaxii macnaha wax way kala dilaacay mucjizay ahayd marka ilaahay subxana wa tacaala rasuulkiisa siiyey oo iska caddeehay macna sidaas weyaan ayib xadiistaa nabigana waa ku sugan tahay qur-aankuna waa kaa ishaaray oo tilmaamay macna marka mucjizaadka rasuulka sal lla lay wasalam ayay iyaduna ka mid tahay min hayri imtiraac buuna yidhi shaki la-aan shaki kuma jiro wuxuu ku radinayaa min hayri imtiraaga min almukadibiin ah oo muctasilada ka mid ah muctasilada iyo niman caqlaaniyiin oo mucaasiriin ah oo nimankan ibnili ah waa muctasilatu alcasri ama yani waxaa la yidhaahdaa caqlaaniyat alcasri baa la yidhahda muctasiladu khaasatan inshiqaaqu lqamarka way diideen firqooyinkooda qaar ka mid waxaa kaloo diiday mucaasiriinta rag ka mida khaasatan ninka la yidhaahdo yani maxamed bin alghazali waa taqaanaa soma afqaan mar dhow dhigan jiray wuu inkiray inshiqaaqu lqamarka inay mucjizataha wuu inkiray wax kalena uma inkirina bimujarad caqliga ma geli karo uba yani inuuna soo tilmaanay yani taqdiisu lcaqli caqligoodaan naaqis ka ahee daciifkeen waxba ahayn baa waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa ku dhacaya bay ku miisaamaya markaasi layn caqligu maga yeeli karo waa madrasadii uu aasaasay maxamed cabdi iyo jamaaldiin alafqaani iyo rag iyo dhanba xataa asaaskoodaba laga shakisay madrasadaas marka takrujeen maxamed khazaliga iyo turaabiga suudani iyo suudaan iyo rag badan baa madrasadaa ka soo baxay waitijaaha wata waana taqriiban usuushii muctasilada bay ku salaysan yihin saas macana ayib ruduud badan baa marka laga qoray oo macnaha wax weyn lagu radinaya marka qolyahaasuu radi qolyahaas macna wax wey inkirsan ayuu radinaya min hayri imtiraac wax shaki ku jira maaha qaadi ciyaad caleyh raxmat ullahi wuxuu yidhi ama inshiqaaqu alqamari faalqur'aanu nasa biwuquucihim wa akhbara biwujuudihi walaa yucdalu can daahirihi ila bidaliilihi qur-aankaa sheegay waana caddahay daahirkaa qur-aanku sheegayna laga leexan maayo daliil kaloo yani sheegaya macno kale in laga wado in la helo mooyaane wa jaa birafci ixtimaalihi saxiixu lahbaari min turuqin kaiira yani axaadiistu waxay ku timid in laga wado dayaxa kala dilaaciisa dhab ah si dhaba inuu kala dilaacay oo ixtimaal kale uusan geli karayninna axaadiista nabigaa caddaysay buda mana ilaa uu ka yidhaahdo walaa yultafatu ilaa shakhaafati mubtadicin yulqi shaka fii quluubi ducafaa'i lmu'miniin bal nurginu bihada anfahu wa nanbudu bilcaraa'i shakafahu bui saas min mubtadica caqli xumadiisa la dhegaysan maayo la salleeci maayo oo shaki ku ridaya mu'miniinta ducafada ah qalbigooda shaki gelinaya bal sankiisaan ku booraynaynaa oo waan ku dulaynaynaa buuri banaankaana ku tuuraynaa buu yidhi caqli xumadiisa iyo sakhaafadiisa iyo wuxuu la yimid soma yani waxa weeye taqriiban way horreysa maxamed khazaalina ma imaanin kuwan hadda hadhadlahayana ma imaanin qaadi ciyaad markuu masalada ka hadlahaya soma laakiin wuxuu radinayay muctasilada firaqdoodaasu radinayay caleyhi raxmat ullah marka masalada saas wamucjizaatu khaatami alambiyaai ambiyada ilaahay midka khatimo mucjizooyinkiisu kaiiratu way fara badan tahay tajillu way weyn tahay can ixsaa'ii koodidayda way ka weyntahay waxaan koodi kara waa ka weyn tahay waxaan jira koodi kara ma ah minhaa waxaa ka mida mucjizaadka kalaamullah ilaahay kalaamkiisa ka mida oo qur-aanka ah mucjizul waraa khalqiga midka caajizilii ah oo khalqigu isagoo kale ay la imaan kari waayeen bitabci laa bisirfa way kadaa kaa hore waxaa la mida oo kalaamka ilaahay la mida xagga mucjaaska kaa mida inshiqaaqulbadri bayaxa kaldilaaciisa min hayri imtiraa'in shakila'aan shakila'aan saas way macnaha ayib inkaarkaasi muctasilada iyo mucaasiriinta iyo taqriiban wuxuu la mid yahay inkaarkii ay yidhaahdeen uun quraysh quraysh markay arkeen bayacii oo kale dilaacay waxay yidhaahdeen saxaranaa muxamadun bay dheh muxamed indhabrandar buu nagu riday wax kala dilaacayo dhagaxa ma jire laakiin ninku indhaheenibuu seexay soma qolyahan diidanna uu waa hadalkii macnaha quraysh ay ku hadashay kii oo kaleeto wey macna ayib min hayri imtiraa shaki la'aan ayadoo mas'alada wax shaki ay ku jirin iska caddahay yacni liwuduuxi nusuusiha wey macna وأفضل العالم من وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى خلاص badan marka mucjizaadka ah taqriiban ninkii u baahan faahfaahin dheeraada xadaradii socotay ramadaanka dhexdiisa xasaan ee ku saabsanayd mucjizaadka nebiga sal lla alay wasalam ugu laabs wuxuu intaa ka siyaasay wa afdalu lcaalami caalamka ka ugu fadli badan min hayri imtiraa shaki la'aan nabiyunaa nebiga la wey almabcuusi ee la diray fii ummi lqura magaalooyinka asalkooda loo diray umulqura makaw waxaa la sheeginayaa umulqura maxaa loogu magacaabay ilaa afar qowl baa laysugu khilaafsay ayib marka mas-aladu meesha ku taqriirinaya wuxuu leeyahay caalamka oo inta ilaahay abuuray ah makhluuqa ilaahay abuuray oo dhan nebiga ugu fadli badan nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh masaladaas horeyna waxbaan uga soo tilmaanay waa mas'alo inuu basharka ugu fadli badan yahay hadalkama joogo waxaana kutusaya ana sayidu waladi aadama walaa fakra markuu nabigu yidhi sal lla alay slam aadam intuu dhalay sayidkoodii baan ahay faanna ma ah ma faanayo haddii saxiix muslimkii ah laakiin basharka cidda ka soo hadhay sida malaa'igtoo kale jinka iyaga warkooda iska dah jinku iyagu tartanka kuma jiraan maxaa yeele waxaaban ka soo hadallayba iyaga rusul ma loo diraa mise bini aadamka rusulkiisa unbaaba rasul u ah taasaaba iyaga laga hadlaya iyagu meesha kuma jiraan laakiin waxaa imaanaysa malaa'igta kuwooda ugu fadli badan rasuulku ma ka fadli badan yahay oo markaas saasay ku noqonaysaa inuu caalamkao dhan ugu fadli badan yahay mise waxaa dhici karta in rususha kuwooda fadliga badani waxaa dhihi lahaa ambi malaa'igta kuwooda fadliga badan qaar ka fadli badan inay jiri karaan midaasaa marka hadal ku jiraayo culimada qaarkood ay ka doodayaan saas macna taqriiban waxayna mas'aladu ku salaysmaysaa oo ay salka saaraysaa markii la yidhaahdo basharka iyo malaa'igta koodee waa fadli badan haddii la yidhaahdo basharkaa ka fadli badan markaa run bay noqonaysaa inuu nebigu yahay afdal alcaalam sooma haddiisan ay noqoto inay ay malaa'igtu ka fadli badan tahay basharka ka fadli badan tahay su-aal baa markaa imaanaysa markaasaa su-aashu imaanaysa saas macna oo macnaha waxay malaa'igta nebigu sal alay wasalam sida malaku jibriil iyo kuwooda fadliga badan iyo yacni wax weeyaan a'immadooda ma ka fadli badan yahay bay markaas su-aashu halkaa imaanaysa macna waana masalo runtii culimada qaar badanoo kamid a ay ka tawaqufayaan oo ka istaagayaan waxaa ka mid a sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah wuxuu leeyahy waa ka tawaqufaya walow sida malahayga u badanba ha ahaato inuu yahay afdalu khalqi saasaa malahayga u badan buu leeyay laakiin wax aan ku jasmiyo oo nas ama hayo leeyay itlaaqa nas ma hayo ha basharka inugu fadli badaya nas waa lahaya laakiin malaa'igta wuxuu leeyahay nas ma hayo sidaas daraaddeed waa ka tawaqufaya malahayga haba u badnaato inuu yani ugu fadli badan yahay intuu ilaahay abuuray subxana wa tacala saas wey macna marka waa masalo juziyadeedaas khilaaf ku jira wey macna ayib وأفضل العالم عالم كأغو فضل بدني خلقك كأغو فضل بدن من غير انفراء شكر أن نبينا نبي الله المعبعوث إيه لدري في أم القرى مكة حديث الله دري إلا المجالة ما يصل صاري معنى واحد رسولك صلى الله عليه وسلم رسالة دي سأسر بو أهيد وهي أهيد مكة أم القرى إلهي سبحانه وتعالى أتاكم العالم لتنذر أم القرى ومن حولها أبو أليه سبحانه وتعالى إن أدكتو أم القرى إيه مجالها مجالين كوكوها رئيسة saas macna magaalada ku hareeraysa macnaha waa caalamkao dhan ama ha la yidhaahdo caalamkao dhan bay wadno u tahay oo culimmada qaar baa qaba inay maka tahay muxwarka dhulka dhulka meesha wadnaha u ah ee dhexdhexaadka u ah waa maka inay culimada qaarkood laakiin waa masalo falak iyo unoqonaysa masalo unoqonaysa juqraafi unoqonaysa waa oo xaqiijin u baahan laakiin umulqura waa min asmaa'i maka maxaa loogu magacaabay adigu waxa weeyaan khilaaf baa ku jira macna ibn cabbaas oo kaleeto wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay liana alarda dufiyat min taxtiha dhulka waxaa lagu fidiyey maka hoosteeda iyo dhul ku fidsiin saas macnaha leeyahay ibn qutayba wuxuu leeyahay liana way ugu horreysay adugu umulqura wax loo yidhaahdaba wax loogu bixiyeyba umulqura adugu asmaadeeda ka mid taha macna marka nebi maxamed oo halkaa ilaahay ka soo saaray ayaa intuu alla abuuray ugu fadli badan saasuu macnaha ilay wa bacdahu alafdalu ululcazmi faalrusulu uma alanbiyaa biljazmi wa bacdahu nebiga gadaashiisa alafdalu ka ugu fadli badani ahlulcazmi cazmka kuwii saaxiibka faalrusulu rusushii kalaa ku xigta uma kadibna alambiyaau baa ku xigta biljazmi qul waxaad tidhaahdaa biljazmi go'naan ama qultu waan idhi sidaa biljismi go'naan baan u idhi shaki kuma jiro macna waa arrin go'an in sidaa ay u kala fadli badan yihin mas'alatu tafdiil sideedaba yacni ama khalqiga kala fadiliisa ha noqdo bini aadamka kala fadilidiisa ama masalan dhulka kala fadilidiisa ama zamanka kala fadilidiisa mas'alada kala fadiliddu sideedaba waa mas'alo sharci ah ijtihaadna ma geli karo waa mas'ala tawqiifiya macnaheedu waxa weeyaan wixii lasku soo arooray unbaa lagu gaabsanaya waxaan geli karna maa biqaacda ilaahay subxaana wa tacaala iyo dhulka korkiisa makaa ugu fadli badan saas ma maxaan ku nidhi nas baan ku nidhi soo ma zamanka mid fadli badan oo fadiilo lagu sheegay baa laynoo sheegay bini aadamka fadiila leeloogu soo arooray unbaa fadiilo lagu sheegi karaa toddobaadkii fadiilo leeloogu sheegay oo la sheegay inay toddobada beri ugu fadli badanta soo saas ma wixii marka la odhanayo wuu ka fadli badan yahay shay hebel ama zaman ha noqdo ama meel ha noqdo ama ruux ha noqdo waa in la helo nas sheegaya waxaan innaga aan ku ijtihaadi karno ama jeebkeenna ka keeni karno ma aha sidaas way macna saas daraaddeed baa waxaa gasay oo weliba aada xaqa uga fogaaday nimanka ku sheegay munaasabaad aan fadligii wax u sheegay jirin fadiilada ku sheegay aad bay u fogaadeen yani waxa weeyaan qolyaha yidhi habeenkuu nabigu dhashay sal alay slam leylat lqadri way ka fadli badanta yani waxa weya waa kalaam yani sakiif ah kalaam aad sakiif ah jaahil mooye cid kale kama soo fulo nin cilmi garanaya kama soo fulo hadal noocaas kala leanna habeenkii nebi maxamed dhashay hal nas oo fadiilo u sheegahayaay ma jiro inuu ka fadli badan yahay leylat lqadri ma jiro walaa hal nasna xataa mawduucna ha noqdo xataa mawduuc ha noqdo atcadda wax keeni kara ma jiro ninka yidhi uu ka fadli badan yahay waa qasdalaani qasdalaanina hadalka uu iska yidhi ninka gadaal dambe isaareeyeyna waa ninka la yidhahdo saqaaf saqaafna sakhaafaadkiisaa badan kutubtiisa akhriya ma aha ninka in ay yani imaamiyada isnaa cashariyadu inay ka mid tahay madaahibta islaamka madaahibta afarta ah iyo shiicada isnaa cashariyadaee raafidada ah wuu simaya ibaadiyada oo khawaarijta ah iyo afarta madhabood uu dunaya
zaydiyadu ayagu waaba yaro ron yihiin iyo afarta madhabood uu simaya wuxuu leeyahay kulluha waa madaahib lislaam waana saxsanya ninka u baahan kitaabkeedi baan isagaa qoray kitaabu qoray waay oo la yidhaahdo alraddu cala alwahabiya marka ninkaasaa gadaal dambe isaareeyey gadaal dambena wadaadadan aan qortay wax kasta wadaad yidhahdo marka layskaba sheego waa layska hubiyaa sooma yani shaygana fadli badan markaad leedahay waa inaad nas ku fadhiisiiso maha inaad jeebkaada laba keentood adigu loo tacliiliso ood yani tidhaahdo habeenkuu dhashay adduunka nuur baa u iftiimay xaggaa laga soo baxay xaggana laga yimid war waxaa ka baxe yaa fadli ku sheeg yaa yidhi leylat lqadri bay ka fadli badanta yaa yidhi leylat lqadri bay ka fadli badanta maskee sheegay ma qur-aan baa sheegay mise nabi baa sheegay masalatu tafdiil marka masale ijtihaad geli kara maaha saas macana qafcan waa masale tawqiifiya xataa wax kale iska dhaafay bayjuuri taxsifu lmuriid sharxu jawharati tawxiid ninka iska leh waa yani waxa weye waa waa ashaacirada aimadooda waa akhriya kitaabkiisa tuxfatu lmuriid wuxuu leeyahay mas'alatu tafdiil waa mas'ala tawqiifiya buu leeyahay nasan buu saa u leeyahay ma aha keliyatu macnaa waxa weye waa masale wahaabiya keente maaha xataa yani waxay ku qorantahay kutubta caqiidahana ugu noqonayaan sala tawqiifiya marka masaladu hadday tawqiifi tahay macnaheedu waxa weeye nas in la helo mooyaane laguma hadli karin saas wey macana ayib marka in ay rusushu kala fadli badan yihiin ilahay baa sheegay subxaana wa tacala tilka arusulu fadalnaa bacdahum cala bacdin way kala fadli badan isku fadli maaha walaqad fadalnaa bacda nabiyiina cala bacdin sidaas daraaddeed xadiiska nabigu leeyahay muuse ha iga fadilina iyo yani waxa weeyaan xadiistaasi macnaha waxaa laga wadaa uun tafdiil ay ka dhalanayso in loo tacasubo ama laysku xadgudbo ama nebigii kaleetada yani waxa weeyaan martabadiisii iyo wixii uu mudnaa meel laga ka dhaco tacasubka noocaasa tafdiilka uu ka dhalanayo kaasay midkuu nebigu diidaya salawatu rabbi waslamu caleyh ama rususha inay kala fadli badan yihiin qur-aankaa sheegay marka bacda rasuul sal lay sl nebi maxamed gadaashiisa waxaa ugu fadli badan ululcasmiga ululcasmigu waa shan rasuulkeenna waa la soo sheegay isaga afarka kale waay oo ah nuux ibraahim muuse iyo ciisa calayhim wacala nabiyina asalaatu wasalaam saas macana laba meelood buu ilahi subxana wa tacala qur-aanku sheegay shantooda wada socda suurat alaxzaab iyo suurat shura laba ayadood ayuu rabbi subxana wa tacala ku sheegay ululcasmigaasaa marka soo raaca oo macnaha waxa wey xagga fadliga nabigeenna ku soo raaca sal alla alay wasalam ayaga ululcasmiga siday u kala fadli badan yihiin waxaa laysla ogol yahay afarta soo hadhay ibraahim baa u fadhi